wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegeen in muddo hal sano oo waxbarasho aasaasiya la marsiin doono ardayda doonaya inay ku biiraan jaamacadaha dalka qoraalkan ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada ayaa lagu sheegay in go-aankan uu dhaqan geli doono laga bilaabo sanad dugsiyaadka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay in maadooyinka lagu baran doono sanad dugsiyaadka waxbarashada aasaasiga inay ku jiraan afka soomaaliga dhaqanka suugaanta taariikhda afafka carabiga iyo ingiliishka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in ardaydan muddada sanadka laga dhisi doono daraasaadka islaamka fahamka guud iyo akhlaaqda islaamka xirfadaha hab-qoraalka akadeemiga xirfadda xalinta khilaafaadka iyo xiriirka ha bulshada qaar ka mid a ardayda magaalada beledweyne ayaa redio beel looga warramay sida u arkaan go-aankan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya waa mahad saciid nuur kana mid ah ardayda sannadan u fadhiisatay imtixaanka dowladda iskuolkeygiina waxaawaa mujamac tiba altacliim marka wasaaradda waxbarashada iyo hediyada tacliinta sare inay soo saartay waraaqad ama war yani ku saabsan inuu ardaygo oo hal sano gooni yani iyo kabacdi lagu sii daro mideeda kaleento laba iyo toban sano waxaa jirto arday inta badan laba iyo toban sano wax soo baraneysay oo yani haddii kuwa adana hal sano hada lasii dhaho yani saddexiyo toban sano waxbarasho yani no impossible taas yani inay suurtagelayna ila tahay waayo sababtoo ardi yacni waxaa jiro laba iyo toban sano wax soo baranayo kursi soo fadhiisa iskool soo socota haddii kuwadan waxbarasho hor leh yani laba iyo tobankaas wax aan soo baranay miyeyna wax noogu anfaco waas yani hal wax sano bas oo yani oo lagu daray laba iyo toban sano dhanaa wax soo baran hal sano hal sano hor leh hada lagu sii daro wallaahi taas yani aan ahaanteyda yani waa kasoo horjeedaa maadaama ah nafsad ahaanteyda aan ka hadlayo ani yacni kuma qanacsani waxaa lasoo saaray iyo warbixintaas arday lagu soo tiiri tacabeelay oo haddana aqoontiis lagu kalsooneen oo laleeyahay hal sana kabacdi hal sana kale afodhesh loo diraayaa taas waxay keenaysaa in qarashku soo baxay sanad kaloo dheeraad inuu qarashka la geliyo afarta sanana qarash la geliyo waxbarashadaasna awalka hore aysan noqonaynin mid horey ka jaan qaadayso oo shaqo lagu helaayo sababtoo ah sanadkiiba waxaa ka baxdo daamacadaha dalal ku yaala dhan toban kun labaatan kun ardayga haraysa ka baxdo dadkaasaaba waxay qabtaan aysan jirin marka haddana haddii wakti dheeraad ee ardayda lasii geliyo qarashkii aan laga bixinaynin ardaygaas afarta sana qarash laga sii rabo soo aqbad soo maa foundeshka lagu hayo sanadkaas maxaa afarta sana dugsi sare ardayda maxaa lagu bari waayay magacay waa maxamed mukhtaar cabdi waxaana ka mid ahay ardayda sanadkan kasoo qalanjibisay iskuullada dalka dugsi sare kasoo gudubtay waxaana jeclahay in aan bilaabo ama jecel ardayda inay bilaabdo heerka koowaad ee jaamacadda markaa fikirkayga cabilo wasaaradda warqadda maanta kasoo baxday laba waa iisoo baxday inay warqadda faa'iido badan tahay inaysan mar kalena ay gaab sameyneyso na ku jirto xirfado oo qofkii oo yani wax badan ku ogaanayo yani markuu qofka dugsara kasoo baxayo jaamacad kalaayo yani wax oo isku dhigma maaha waa qof buunto inay noqoto sanadkaas oo sanad oo kaga gudbayo maxaa la dhahaa marxalad oo marxalad kale marayo oo yacni gaabis badan oo qofkii oo gaabinayo kala dayn luqadii wax ku baran lahaa maadooyinkii oo asaasigu ahaa oo yacni kuliyaddu ku biirayo inuu kala fahmo wacyigii jaamacadda inuu kala fahmo meeshuu dooranayo meeshuu wax ka baranayo maybe inay yacni oo noqonaysa faa'iido badan ardayga inteeda kalena ina haddana oo isdhahayo qofkii sanad ina gaab laga qaato ama wax fiican haddana ku baran waysa oo wixii lagu soo dhigay dugsigii sare oo wax ka weyn oo yacni lagu bari waayaa oo haddana noqotaa maxaa la dhahaa sanad adikaa khasaari kuu kordhay oo yacni waqtiga kuma sugahay say ahayd in alwaqti ka safe yacni in waqtiga ama sanadkaas inuu ku maro oona wax ka faa'iidin yacni culeyskaasna ama u dhaxaa marka fikirkeega markaa cabiro maasha allah wasaaraddu way ku saxneed tillaabadii qaatay yacni waxaana ku boorinaya inay yacni maxaa la dhahaa wixii lagu qaadan lahaa sanadkaas oo saxan macalimiinta lagu qaadan lahaa waxsna in ayagana ka shaqeeyaan waxaan rajeyn doonaa arday soomaaliyeed inay ku khasaari doonin wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa wadda dadaalo lagu xaqiijinaya tayada waxbarashada ardayda soomaaliyeed si loo helo jiil mustaqbalka dalka anfaca